kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaynu ku qaadaa dhignaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dalka soomaaliya ka dhacay toddobaadkii aynu kasoo gudubnay musharaxiin u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa toddobaadkan magaalada muqdisho gaaray kuwaas ay ku jiraan xubno hore usoo qabtay xilal kala gedisan oo ay ka mid yihiin madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaal hore oo markaasi doonaya in xilka madaxtinimada soomaaliya sanadkan ay ku guuleystaan waxaa dhinacyadu ay ka saman yihiin arrin ay sheegeen in loo baahan yahay in wax laga qabto ah in guddiga dowladda soomaaliya uu xushay inay maamulaan doorashooyinka yihiin kuwo dhinac u janjeera islamar ahaantaasina aanay daacad ka noqon karinin arrimaha doorashooyinka sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in dib loogu laabto ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa ka mid ah xubnihii toddobaadkan magaalada muqdisho dib ugu laabtay isagoo ka hadlay doorashooyinka dalka ka dhacaya iyo waxa uu rajaynayo haddii aan lagu heshiin nidaamka doorasho oo aan lagu wada qanacsanaan lagu heshiin maayo dowladnimada ka dhalan sidaas daraaddeed ayay muhiim tahay inaan ka baranno taariikhdii la soo dhaafay iyo tan maanta ka taagan dunida meelo badan oo ka mida oo ay ugu horreeyaan dalalka dariskeenna ah gaar ahaan etoobiya oo qalaalaasaha hadda ka taagan loo aanaynaayo inay salka ku hayso doorasho dib loo dhigay ama lagu heshiin waayo walaac ay qabaan xubnaha musharaxiinta madaxtinimada u taagan ee mucaaradka ayaa waxaa ka jawaabay wasiirka warfaafinta dowladda federaaliga ee soomaaliya cismaan abuukar dubbe oo sheegay in dowladdu xaq ay u leedahay in ay samayso guddigaasi islamar ahaantaasina aysan wax dhibaataahi ka jirin dhinacooda dowladdii oo halkaa taagan in haddana la yidhaahdo doorashadii dadbanayd oo guddiyadii maamul goboleedyadu soo dirteen xubnihii guddida federaalku soo direen in maantaba la yidhahdo maxay haddaa soo magacaabi lahay ma jiro qof askariya oo laleeyahay waa askari oo laleeyahay hebel baa askariya haddayse dhacdaba askariga laftiisu xuquuq ma leeyahy oo mawaadin ma yahy maba dhicin sugde sugde maba dhicin qofka hadduu shaqada intuu iskaba casilo shaqaalaha dowladdaah xilligii xasan sheekh waad ogeyd la taliyihii agaasimihii xubni qof waliba qof alla qof yidhi muxuu qofkan muwaadinka ahi u tegey guddiga uga mid noqday ma jirto qof muwaadini xaq buu leeyahy inuu guddi galo laakiin anigu waxaan kuu ogahay askarino kuma jiro niisana kuma jirto agaasimaa ku jira agaasimina shaqadii uu ka tegay agaasimihii madaxtooyadii kaasi waxa waa wasiirka warfaafinta dowladda federaaliga ee cismaan abuukar dubbe oo toddobaadkan v oda la hadlay qodobkan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa dowladda federaalga ee soomaaliya ayaa toddobaadkan waxay shaaca ka qaaday in xilkii wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya laga bedelay axmed ciise cawad iyadoo la magacaabay maxamed cabdirasaaq maxamuud abuukar ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cumar carti qaalib ayaa toddobaadkan ku geeriyooday magaalada hargeysa ee somalilan halkaasuu muddo ku xanuunsanaa cumar carti qaalib ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii hore soomaaliya isagoo soo ahaa wasiirka arrimaha dibadda horraantii toddobaatameeyadii oo ay soomaaliya ku biirtay ururkii jaamacadda carabta cumar carte waxaa loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey xukuumaddii maxamed siyaad barre markaasi ka horna waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiin caanka ah soomaaliya oo xukuumaddii maxamed siyaad barre ay ku xukuntay dil inkastoo markii dambe xabsi loogu bedelay kadib markii cadaadis caalami ahi uu soo fotaaray dowladdii milatariga ahayd kadib markii ay dhacday dowladdii maxamed siyaad barre ayaa mar kale madaxweynihii la magacaabay ee cali mahdi maxamed uu isna cumar carte mar kale u xushay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar carte khaalib ayaa waxaa toddobaadkan lagu aasay isla magaalada hargeysa wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa liiska argagixisada labaadigoobayay ku dartay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda al-shabaab labada qof ayaa lagu kala magacaaba cabdulaahi cismaan maxamed iyo maalin ayman kuwaas oo hadda ka tirsan saraakiisha sare ee ururka al-shabaab war-saxaafadeed ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu sheegay in cabdulaahi cismaan oo loo yaqaan injineer ismaaciil uu yahay khabiir kooxda al-shabaab u qaabilsan samaynta waxyaabaha qarxa isaga oo maamula howlaha samaynta iyo fulinta qaraxyada ay guud ahaan kooxdaasi fuliso ninka labaad ee liiska lagu daray ayaa waxaa lagu magacaaba macalin ayman waxaana sarkaalkan la sheegay inuu madax u yahay koox lagu magacaabo jeish ayman oo u qaabilsan shabaabka inay fuliyaan weerarada ay ka geystaan gudaha soomaaliya iyo kenya aynu kusoo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horudhaca barnaamijkaad ku maqlayseen waxaa jira walaac iyo xubnaha mucaaradka ay ka qabaan guddiga doorashada dowladda federaaliga ee soomaaliya ay u xushay in ay doorashooyinka dalka soomaaliya la filayo inay ka dhacaan ay maamulaan dowladda soomaaliya ayaa difaacday kaalintaasi iyadoo sheegtay in aysan wax qalada sameynin islamar ahaantaasina guddigaasi uu xaq u leeyahay inuu maamulo doorashooyinka haddaba waxaa arrimahan ila qaadaa dhigaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bulshada isagoo muqdisho jooga ayaan weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaad naga siiyo guddiga doorashada walaaca ay mucaaradku ka qabaan iyo falcelinta dowladda waxaana uu maxamed ku jawaabay dabcan mucaaradku waxay muddo badan u xidxeedanayaan in labada kun iyo laatanka ay galaan doorasho sida doorashooyinkii soomaaliya ka dhici jiro o kaleeta qof walbana uu nasiibkiisa iyo halka uu la gaaro uu gaarsiiyo laakiin waxaa hadda muuqato yani mucaaradku inay markaan ay dareemeen in yani arrintani ay ku adag tahay dabcan dowladdana waxay ku adkaysanaysaa guddigaas inay shaqaynayaan oo yihiin guddiga ka shaqaynaya labada kun iyo iyo labaatan iyo kooda ee doorashada soomaaliya ka dhici doonto marka dhinaca kale maxamed marka la fiiriyo sidee doorasho lagu wada qanacsan yahay ay dowladdu u qaban karaysaa waxaa lagu xallin karaa keliya waxa weyaan horta dalkan waa la wada leeyahay mucaarad iyo maxaafid waxbaa ka dhexeeyo waxaan xasuusanaa xilliga xasan sheekh yacni gudiyadii la dhisayey mucaaradku waxay ku lahaayeen maaragtay awood badan wax badan baa dowladdaasi lagu maaragtay dartarsiinaya inay samayso dabcan tanaasul badanna way sameynaysay keliya waxaa la heli karaa waxa weyaan in tanaasul maanta lala yimaado dalkan badbaada u baahan yahay waqti badan baa la soo geliyey in doorasho qalalaase ka dhac abuuro la qabtana waxay natiijab ku keeni kartaa mustaqbalkii fagaa ee muddada labaatanka sana lasoo dhisayay waxaa kaliya la heli kara waxa weye dowladda inay dib ugu laabato guddigan in mucaaradka laga qaybgeliyo in yacni dadka waxgaradka ee soomaalida iyo dadka maaragtay siyaasadda daneynaya kulligood dowladda la fadhiisato in yacni wax isla ogol yahay loo dhaqaaqo ama tilaabo oo wadajira oo dalka iyo dadka ugu badbaadinaya la sameeyo waa tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed xaduur nurro maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna marti ugu ahaa dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabaynaya tan kulan dambe nabadgelyo